iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee korintoska labaad digidda socodkan aan imaanayo waa kaygii saddexaad laba ama saddex markhaati afkooda ayaa eray walba lagu xaqiiqayn doonaa markii horaan idhi haddana waan leeyahay sidaan idinku idhi markii labaad oo aan idinla joogay ayaan haatanna anoo idinka maqan ku leeyahay kuwii hadda ka hor dembaabay iyo inta kale oo dhanba in haddaan mar kale imaado aanan u turayn iyaga waayo waxaad doondoonaysaan wax caddeeya in masiixu iga dhex hadlayo kan aan xaggiinna ku itaalka yarayn laakiinse dhexdiinna ku xoogga badan waayo isagoo itaal daran ayaa iskutallaabta lagu qudbay laakiin wuxuu ku nool yahay xoogga ilaah annaguba isaga waannu la itaal yarnahay laakiin isagaannu xaggiinna kula noolaan doonnaa xoogga ilaah isjarriba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnaan is ogayn in ciise masiix idinku jiro haddaydnaan ahayn kuwa aan loo bogin laakiin waxaan rajaynayaa inaad ogaan doontaan inaanan ahayn kuwa aan loo bogin hadda waxaannu ilaah ka baryaynaa inaydnaan wax shar ah samayn mana aha inaannu annagu u muuqanno sidii kuwa loo bogay laakiinse waa inaad idinku samaysaan waxa wanaagsan in kastoo aannu nahay sidii kuwa aan loo bogin waayo annagu ma samayn karno wax runta ka geys ah laakiinse waxaannu samayn karnaa wax runta la jira waayo waannu ku faraxnaa markaannu itaal yarnahay idinkuna aad itaal weyn tihiin wax kalena ilaah baannu ka baryaynaa oo waa kaamilnimadiinna sababtan aawadeed ayaan waxyaalahan u qoray intaan maqnaa si aanan markaan joogo si adag idinkula macaamiloon sida amarkii rabbigu ii siiyey inaan idinku dhiso oo aanan idinku dumin dhammaadka ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay nabadgelyo qumanaada dhiirranaada isku fikir ahaada nabad ku jooga oo ilaaha jacaylka iyo nabaddu waa idinla joogi doonaa dhunkasho quduus ah midkiinba midka kale ha ku salaamo quduusiinta oo dhammi way idin soo salaamayaan nimcada rabbi ciise iyo jacaylka ilaah iyo wehelnimada ruuxa quduuska ahu kulligiin ha idinla jireen